ku soo dhowaada barnaamijkeena heesaalaha ee hambalyada iyo heesaha galabta waxaa halkeena kaga soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo ibraahim xasan daandure dhambaalka ugu horreeya nuur haddii aan qaato waxa uu naga soo gaaray nimcaan jaamaca maxamed shiine jaamaca maxamed yaasiin jaamaca maxamed cali aadan maxamed aamine aadan maxamed nimco muuse maxamed khadar saleebaan maxamed iyo sabaad maxamed diriye saado maxamed diriye cabdi maxamed diriye axmed maxamed diriye xasan ismaaciil maxamed dhammaanba reer maxamed diriye ay yidhaahdeen waxaana ay joogaan soomaaliya iyo dunida dacladeeda waxayna jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan faysal maxamed jaamac iyo marwadiisa ubax aadan oo arooskooda uu ka qabsoomo bay yidhahdeen magaalada riyaad waxaana ay leeyihiin arooskooda allaha ka dhigo kii ay kala kulmaan bashbashii barwaaqo eebbana uu kala siiyo owlaad kheyr qabta aamiin aamin ayaan leenahay ibraahim oo warqadda igu horreysa dhankayga waxaa diraya dadka kale ah caasho aadan maxamed shamis aadan maxamed badriyo maxamed yaasiin iyo maxamed aadan maxamed axmed aadan maxamed iimaan cabdi garboole iyo mubaarag cabdi garboole maxamed iimaan garboole iyo maxamed cabdilaahi yare iyo maxamuud cabdilaahi yare iyo faandhe cali shire canjeex carab cali shire iyo dad kale oo fara badan waxaana ay tahniyad dhalasho ay u dirayaan cabdirasaaq aadan maxamed geestiir iyo marwadiisa zaytuun maxamed yaasiin cumar oo gabari ugu dhalatay magaalada xingalool waxa ay leeyihiin waxaanu leenahay ha noqoto tii soo barbaarta oo dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin markaana waa kaalimihii heesaha heesta ugu horreyso ee aan daandurayo dhegeystayaasha u ciyaari doonana heesuhu iskuma jiraane waa heestii qortaada dheero lagu qoray cambaryada marka aad xaggayga suqaloo cisaabay miliqdaay qabataa ya salaam codadkii cabdisalaad berdi lacashe iyo xaliimo khaliif mogool
ay xareedu qarisaad qammarey quruxdeeda leede burmaruub helayo uu qaaniidye ay xareedu qarisaad qammarey quruxdeeda leede qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharaftee qanjeedho laegtaye kama u qadinine qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharafte qanjeedho laegtaye kama u qadinine markan qamar kuegaba kuegaba markan qamar kuegaba kuegaba qamoyailegede markan qamar kuegaba kuegaba markan qamar kuegaba kuegaba qamoyailegede qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuqa loo cisaabey mallaqdaay qabaadka qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuqaloo cisaabey mallaqdaay qabaadka
qoraxdu aroorti qaar la soo baxdo anaadku qarin baad umanow qabadeedleede qoraxdu aroorti qaar la soo baxdo anaadku qarin baad umanow qabadeedleede nebi yuusuf quruxdiye qaadirka ruusiyaad adna qaybi ka
gaaryo dhaxdu qabashadayda ganyaqayrabaaho loo qaaday heesaa qutunkeeda leey labadaada qaaryo dhaxdu qabashadayda ganyaqayrabaaho loo qaaday heesaa qutunkeeda leey dayax qadimaadiisii aan caadku qariniyo cirku sagalku qaydmiyo qurashtii haweenkay dayax qadiimadiisii aan sagaalku qariniyo cirku sagalku qaydmiyo qurashtii haweenkay qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qortaada dheere lagu qoray cabaarada markaad xaggayga suuqa loo cisaabeey malaqdaay qabataa
waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa aan qabri hoose mooye kumanow qarnigaba ma noole waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa aan qabri hoose mooye kumanow qarnigaba ma noole qadabku hadli maaye amantaan ku oqiray waa midaadu qalantood qaya aad ka gaadheen qadabku hadli maaye amantaan ku oqiray- haddii aan intaas kaga gudubno heestii qamar ah codadkii cabdisalad beer dilcashe iyo magool dhankii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa dhambaalkan waxauu naga soo gaaray nuur awowe cali nuur cali aadan food cabdi loo yaqaano iyo awowe cabdiraxmaan cali aadan iyo waxay yidhahdeen awowe ibraahim yuusuf cabdi iyo ayeeyo batuulo maxamed axmed ayeeyo qamar yuusuf cali adeer maxamed cabdulaahi cali cali cabdulaahi cali caliish iyo waxay yidhahdeen abshir cabdiraxmaan cali iyo bashiir cabdulaahi cali iyo ibraahim cabdiraxmaan cali iyo cali mucalim xasan eedooyin maryan cabdulaahi cali aamine cabdulaahi balqiiso cabdulaahi cali starliin cabdulaahi cali firdowsa cabdulaahi cali iyo waxay yidhahdeen adeer cabdirashiid cabdulaahi cali nasra axmed naasir iyo naada axmed naasir nasteexo axmed naasir waxaana ay dhammaantood jecel yihiin iyaga oo jooga soomaaliya kenya iyo sacuudiga inay taaniyad gaarsiiyaan cabduqaadir cabdulaahi qasuun axmed naasir oo gabar ay ugu dhalatay magaalada baydhabo waxaanay leeyihin gabadhaas waxaa loo bixiyey qamar cabduqaadir allah ka dhiga tii soo weynaata oo dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda aamin ayaan leenahay dhambaalka gacanteeda ku jirana waxaa diraya dadka kale ah aabe maxamed aadan guuleed iyo aabe ibraahim xasan miidow hooyo dahabad daahir aadan iyo faysal maxamed aadan cabdulqaadir maxamed aadan fardowse maxamed aadan iyo abshir maxamed aadan faadumo maxamed aadan xuseen maxamed aadan cabdirasaaq maxamed aadan zaynab maxamed aadan salaaxudiin maxamed aadan anise maxamed aadan xamde maxamed aadan raxme maxamed aadan cali ibraahim xasan maxamed ibraahim xasan iyo aamine ibraahim xasan iyo cadaawe cabdisalaam macow cabdirasaaq maxamed cali iyo dhammaan ilmo nuur deer waxay dhaleen iyo wax ay sii dhaleen oo kala jooga baa layidhi daafaha caalamka waxaana ay tahniyad dhalasho ay u dirayaan farxiyo ibraahim xasan iyo mukhtaar xaaji oo uu wiil ugu dhashay magaalada muqdisho ducaduna waa xaggiinna ayaa layidhi ibraahimow wiilkaas allah ka dhiga kii soo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca heesta kalean dhegaystayaashan u soo qabanayna waa baashaal waxaa ku luqaynaya cabdisamad ilka casri
beryahan cabeed baqadeen baalmaraad ahaydo ilkuma arago oo qashadiyo goysay bariidadii ma baajinayee adigu ballankii miyaahad ka baxday aan ma baajinaye adigu ballankii miyaad ka baxday beriyaha cadceed baqadheer baal manaad ahaydo bilkuma arago booqashadiiyo goysay baridadii ama baajinaye adigu ballankii miyaad ka baxday ama baajinaye adigu ballankii miyaad ka baxday mabaashalaad kambala jirin ama baashalaad kambala jirin ilen waysu baahanee mabashalahatambalajirin amabashalahatambalajirin ilen waysubahane beriyaha ilaax biligu bidhaan fog baad ahaydo markama bogto baanti jacaylkiyo way baxnaanadii haddad waa barashee haddaan bukriyo mabaafinaye dad waa barashee haddaan bukriyo mabaafinaye beryaha
waa hagaag waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heesta baashaal iyo cabdisamed ilkacse dhankii dhambaalada haddii aan dib ugu laabanno dhambaalka gacantayda ku jirana waxaa diraya dadka kale ah korneel haadi yuusuf axmed iyo marwadiisa ditoorisa maryan cali sheekh yuusuf axmed madoobe iyo afadiisa cabdi axmed madoobe iyo afadiisa maxamed axmed madoobe iyo afadiisa xaliimo axmed madoobe iyo saygeeda aamine axmed madoobe iyo saygeeda abaayo nasre yuusuf axmed iyo doctor maxamed muuse iyo xaaskiisa saxiimo axmed dhammaan reer xasan gurey iyo macalin axmed maxamed muuse iyo afadiisa kahaaya khayre cabdulle dadkaas oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahaniyad dhalasho ay hawada u marinayaan baa la yidhi xuseen axmed madoobe iyo afadiisa sahro abuukar axmed oo gabadhi ugu dhalatay deegaanka garas baalley gabadhaas waxaa loo bixiyey caasho cuud ducaduna waa daanduray ayaa layidhi ibraahinow caashicuud waxaan ku leenahay noqotiisa u weynaata oo waalidkeeda dalkeeda iyo dadkeedaba anfacdaa dhinacii heesaha ayaannu markaan jallacayna waxaanan jecelnahay in aan farta darno heesta lagu magacaabo jacayl saqiiray asalaam ibraahimow jacaylkunima saqiira
waxaan ka sugaynaa cabdilcasiis iskalaaji
jacaylka midaan la sormeeye sormeeye socdan qalbigayga siiya jacaylka midaan la sormeeye sormeeye socdan qalbigayga siiya intaanu samreen sidaaye hadday salow uun ka qaaday kuwi waliba xurma igu waliba xurma igu salugtay hoy waliba xurma igu waliba xurma igu saluubtay intaanu samreen sidaaye
haddaysan uquunka qahaday way waliba xurma igu waliba xurma igu salugtay way waliba xurma igu waliba xurma igu salugtay sabaala dambaan jireere rajadu samadaa ku laalan jacaylkuna wuu saqiiray saqiiraysii saqiiray heblaayana kala socdaalay sabaaladan baan jireene rajadu samadaa ku laalan jacaylkuna uu saqiiray saqiiraysii saqiiray heblaayana kala socdaalay
Production by Turin Studio Chicago, Ethiopia.
yartaysa sabadu luguysee luguysee ammaantuna hawada sartaay yartaysa sabadu luguysee luguysee ammaantuna hawada sartaay
codkii cabdicasiis kalaaji iyo heestii jacaylkii saqiir haddaan intaas kaga gudubno dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray seenab macalin mustaf ruqiya macalin mustaf iyo daahir cali cabdiraxmaan mursal maxamed yare iyo axmed macalin mustaf cabdulaahi macalin mustaf iyo qaasim macalin mustaf ayuub cabdulaahi maxamed iyo farduuso xuseen iyo naciimo maxamed xuseen iyo deeqo aadan mursal iyo shariifo ibraahim iyo sulaybaan maxamed yare iyo abshir ibraahim caanaboore iyo waxay yidhaahdeen daa'uud maxamuud cabdulaahi waxaana ay hambalyo dhalasho gaarsiinayaan yuusuf maxamed sheekh iyo faaduma macalin mustaf oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen baydhabo janaay waxaana wiilkaasi loo bixiyey bay yidhaahdeen cabdishakuur yuusuf ducadana nuur haye ducaduna ibraahinow waxaanu leenahay cabdishakuur oo adeer noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin daandureeyow dhambaalka gacantayda ku jira waxa uu naga soo gaaray lucayta cabdalla lucayta oo ka tirsan ciidanka jamhuuriyadda jabuuti ee ku sugan magaalada beledweyne waxaana uu salaamayaa xaaskiisa dahaabe maxamed barxabe iyo dadka kale ah madiina lucayta cabdalla ridwaan lucayta cabdalla maxamed lucayta cabdalla iyo faatima lucayta cabdalla cabdalla lucayta cabdalla iyo xamdi lucayta cabdalla iyo gabadhiisa yar ee dhalatay bishii hore ee na dhaaftay waa sacaada lucayta cabdalla dadkan dhammaantood waxa ay joogaan degmada bekaduus ee dalka jabuuti waxaan filaynaa luceyta cabdalla luceyta in ehelkaaga ay ku dhagaysanayaan oo ay salaantuna kaa guddoomeen xaggii heesaha qalam jalam ayaanu markana dhegaystayaashana u soo qabanayna waxaana ku luuqaynayaa fanaankii muuse ismaaciil qalin Yanayaalka dhaadhacay amba jahawariiriin marban jidhiidhicooda jidhi ku iidubacsa inta jow idhaadan dibu jebiya laabta wuxuyaa jibsoo maray jehayaan ka dhacay amba jahawariiriin marban jidhiidhicooda ida jiriku idubasa intan soo idaadan dibu jeeya laabtaa jidkan maraan jeedaliya anu jilcani yar jiibsada jidkan maraan jeedaliyayo anu jilcani yar jiibsada jidkan maraan jeedaliya anu jilcani yar jiibsada jidkan maraan jeedaliya anu jilcani yar jiibsada intu jiray haliisii halijeleelkaygina miya jahaada laydhigi intu jiray haliisii halijeleelkaygin miya jahaada laydhigi qalam jalam jalam qalam qalam jalam jalam qalam jacaylkuye isoo ka jiirtayla kore jarka dacal ka igaalule asu jeetanigu yidhi Kalam çalım, çalım kalım, kalım çalım, çalım kalım. Taayir kuye, sokun çiğir dayla kore. Al kayga lure, asu çiğir seni guyiri. جمع القروح وناقي جوهري الأولى يد شهور دي مربن هذا الكتوتا أنو جيت مايا انت آجن تيرتدو ورتشاقا كسيا
qalamjalam iyo codkii la yaabka lahaa ee muuse ismaaciil qalilin haddii aan intaasu ku dhaafno ibraahim oo dhambaalka xaggayga ugu dambeeyana waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah hooyo maryamo hodan maxamed iyo saygeede iyo carruurtooda hooyo ruqiyo dabajaran iyo carruurteeda maxamed cadcaad cumar iyo axmed cadcaad cumar zakariya cadcaad cumar cabdishakuur cadcaad cumar iyo sacadiye cadcaad cumar saygeeda iyo carruurteeda sundus cadcaad cumar iyo sagal cadcaad cumar eedooyinka kale ah baa la yidhi beelo cumar cilmi saygeeda iyo carruurteeda xaliimo cumar saygeeda iyo carruurteeda shamis cismaan cilmi saygeeda iyo carruurtooda muxubo cilmi iyo carruurteeda raxmo cismaan cilmi saygeeda iyo carruurteeda iyo madiina sheekh aadan iyo carruurteeda farciyo sheekh aadan iyo carruurtooda iyo saciid qaasim axmed khadro qaasim axmed nasteex qaasim axmed xaaskiisii iyo carruurtooda baa la yidhi sidoo kale warqadda dadka diraya waxaa ka mid ah jamaal qaasim axmed marwadiisa iyo caruurtiisa cabdinaasir maxamed cartan xaaskiisa iyo caruurtooda cabdifataax maxamed cartan xaaskiisa iyo caruurtooda iile maxamed cartan xaaskiisa iyo caruurtiisa deeqo maxamed cartan seegeeda iyo caruurteeda baa layidhi dhammaan reer cilmi diine iyo reer baasoweyne oo kala jooga dunida dacaladeeda waxa ay tahniyad aroos ay hawada u marinayaan ubax cadceed cumar iyo maxamed axmed oo ku aqalgala baa layidhi magaalada muqdisho waxaan leenahay noqda reerkii lagu nasto ee lagu nagaado oo nabad gala aamiin waa tahay xaggii heesaha waxaan markana dhegaystayaasheenna idiin soo qabanaynaa inta inan xishood iyo lagu hubo xaqdhowro ku barbaartay xamarba xidigtooda kaa dhigay waxaa tahay xalaal dhalad maankaygu jiro xaggeeda ogoobe xiskaygiiyo xubnaha iyo dareemada adaan xidho kaaga dhigay xanaanay qalbigii ma xasilo la'aanta xiisihiina sii kor heestaasi xamar oo uu ku luqeeyo cabdi hani xaashi ayaanan dhegaystayaal ku soo gebagabanaynaa barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha oo ay wadajirka toddobaadkan idinkugu soo jeedinayeen nuur xasan nuur bukhaari iyo ibraahim xasan garabey daandurey intaan mar kale kulmi doonnana waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo intaa inan xishoodiyo lagu huba xabdhowre ku barbaarte xamar baal xamar baal xidigtooda xidigtooda xidigtooda xidigtooda kaa dhigay intaa inan xishoodiyo lagu hubo xabdhowre ku barbaarte xamar baal xamar baal xidigtooda xidigtooda xidigtooda xidigtooda kaa dhigay waxa tahay xalaan dalamankaygu jira xaggeedee وحتى على البلد وانكون جيرو حقيني وقوبي اسكيلي حمية دريمضا أظن كاقا حرقي وقوبي اسكيلي حمية دريمضا أظن كاقا حرقي xanaaney qalbigii ma xasilo qalbigii xanaaney ma xasilo la'aanta xisihiina sii korodh sii korodh xusuusiina maanday xisihiina sii korodh sii korodh xusuusiina maanday الحناني قلبي ما حصله قلبي حناني ما حصل الا انت سينا سيكورد سيكورد حسوسينا بعدي سينا سيكورد حسوسينا بعدي markaan dhabanka xadiyo timasinaha xaabiyo haraagiyo hubaatayo hubaatayo dareenka dareenka dareenka dareenka xusegooye markaan dhaban ka xadiyo timosinaha xaabiyo haraagiyo hubaatayo hubaatayo dareenka dareenka dareenka dareenka xusegooye inkasiyo adaa shir xusul dheer dheer dheer dheer haweenko ilkasiyo adaa shir xusul dheer dheer haweenko heerkaagu waa dhaqan xadhigaagu waa diin ana laabta ku xalaaye xeerkaagu waa dhaqan xadhigaagu waa diin adna laabta ku xalaye xanaaney qalbigii ma xasilo qalbigii xanaaney ma xasilo la'aanta xisihiina sii korodh sii korodh xusuusiina maanday isi ila sii korore xusuusiina mandee hadda xanaaney qalbigee ma xasilo qalbigee sidii xanaaney ma xasila la'aanta xisihiina sii korodh sii korodh xusuusiina maantay xisihiina sii korodhe